بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله عشر كان وعشر كل حاد وحنو نكون حجرني مبحث كل حاد وكاد لي ما ينفع الميت min camali gayrihi bacda mowtih waxaanu kaga soo hadalnay dhowr madlab madlabkan waa madlabka afraad u ah waxa uu ka hadlayaa madlabkaani sadaqadii baa inoogu dambeysay kani waxa uu ka hadlayaa madlabkaani waxa weeye yantaficu lmayitu qofka meydkaa wuxuu ku intifaacayaa ducaau lmuslimi lahu qof kasta oo muslima oo u duceeya ducadaas waxa uu ka helayaa wanaag iyo thawaab iyo ajar ilaahay ugu naxariisto ayuu ka helayaa masaladaa marka waa caam ilmo kuma xira duriyada dhalay kuma xira waa ducaau lmuslim liakhiihi lmuslim qof walaalkiisa oo muslima inuu duceeyo oo waxa weeye niyadiisa saa ugu duceeyo oo markaa waxa weeye ajar iyo wanaag iyo xasanaad buu ka helaya wadaliilu calaa dalika calaa intifaacihi daliil waxa u ah waynu ka soo qaadanaynaa min alkitaabi wasunna walijmaac kow kitaabka qur-aanka ah aayad baynu ka soo qaadanaynaa dhowr xadiidna waa soo qaadanaynaa waxaynuna sheegaynaa markaa kabacdi ijmaaca sida la isugu ijmaacay u tahay masaladaas oo aqwaasha culummada haddaynu aayadda ugu hormarino allah subxaana wa tacaala fii suurati alxashri waxa uu ku yidhi markuu ka soo sheekeeyey lilfuqaraa'i almuhaajiriin waxa weeye wanaaggoodii iyo sharaftoodii ansaartiina laga soo sheekeeyey waladiina tabawa'u daara walimaana min qablihim markii laga soo sheekeeyey labada ah waa almuhaajiriin waalansaar oo saxaabadii u qaybsantay ayaa waxa uu yidhi allah subxaana wa tacaala aayadda ku xigta waaladiina jaa-uu min bacdihim marka damiirka waxaa loo celinayaa min bacdihim ay almuhaajiriin waalansaar muhaajiriintii iyo ansaartii baa loo celinayaa laga soo sheekeeyey kuwaas kuwii ka dambeeyey waaladiina jaa-uu min bacdihim kuwii ka dambeeyey saxaabadii yaquuluuna waxay odhanayaan marka min bacdihim taas waxay ku dhacaysaa ilaa qiyaami saaca taabiciintii ka bilow ilaa qiyaami saaca qof kastaoo mu'minoo yimaada ha inagu soo gelayno ayay ku dhacaysaa waaladiina jaa-uu min bacdihim maxay odhanayaan yaquuluuna waxay odhanayaan rabbana ikfir lanaa yaa rabbanaa ikfir lanaa rabbana ikfir lanaa ilaahu noo dembi dhaaf oo dunuubteedii dhaaf rabbana ikfir lanaa waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan macna shaahidku waa halkan waliikhwaanina aladiina walaalahayagii sabaquunaa nagaga hormaray biliimaani iimaanka oo naga horreeyey idan yay ku dhacaysaa marka iimaankaas waxay ku dhacaysaa bay yidhahdeen sabaquuna biliimaan kullu mu'min qof kasta oo mu'min ah oo adiga kaa horreeyey adiga wixii kaa horreeya ka bilow oo iimaanka kaaga hormaray ilaa nabiyullaahi aadam laga gaadho waa gaaraysaa bay dhahdeen culummadu kulli waa ducaa shaamil bay yidhaahdeen oo sifadaasuu qofku ku helayaa an yakuuna mu'minan mu'min inuu yahay marka waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan walaalaheennii iimaanka nooga hormaray waa asaxaaba waman bacdahum waman qablahum bay yidhahdeen culummadu saxaabada ayaa number one ah soo gelaya ciddii ka horreysay baa soo gelaysa ciddii ka dambaysay baa soo gelaysa liannahum kulluhum sabaquuna biliimaan iimaankay nooga hormareen kabacdi baa ammaan weeye marka intaa ilaahay wuu ku ammaanay oo allah wuxuu ku ammaanay qad ahna allaahu alla waa ammaanay kuwa saa odhanaya muxuu ku ammaanay biistikfaarihim liikhwaanihim istikfaarka ay u dalbayaan walaalahoodii iimaanka kaga hormaray kabacdi bu allah waxa uu yidhi subxaana wa tacaala marka waxay yidhahdeen culummadu iimaankani wuxuu nafyinayaa horta waa qalbiga oo maxabadan aad walaalkaa muslim u ducaynaysay qalbiga ka imaanaysaa waxay nafyinaysaa marka alkhilli walxasad markaasay ilaahay ka magan galeen walaa tajcal fii quluubina khillan liladiina aamanuu ilaahayow kuwii mu'miniinta ahaa qalbigayaga khilli ha u gelinin khilligu waa carada waa xasadka waa nacaybka ilaahu qalbigayga ha u gelinin rabbanaa innaka ra'uufu raxiim idan aayaddaasi daliil waxay u tahay calaa intifaaci almayit biducaa'i almuslimiin qofka muslimkaa uu dhintay ducaynta loo ducaynayo oo kaa horreeyey ducada loo ducaynayo ama ha kaa dambeeye waxa weeye qofka muslimkaa in loo duceeyo ayay taasi daliil u tahay oo waadixo min alqur'aana wey waxaynu mar culimmadu marka waxay dhahdeen sida sheekh naasir sacdi waxay dhahdeen ducadaasi waa shaamil waxay soo gelaysaa saxaabadii ciddii ka horreysay iyo ciddii ka dambeysayba marka sifatul iimaan baa isku xiraysa waa fawaa'idda iimaanku uu leeyahay adiga dadkii mu'miniinta adhan iimaanka iimaankaas isku kinxiraya waa oo waa walaalo waa amaa min asunna haddaynu sunnaha u soo gudubno waxa uu wariyey imaamu muslim raximahu llahu tacaala fii saxiixihi can safwaan ibni cabdillahi ibni safwaan ayaa waxa uu ka warinayaa ninkan waxa uu leeyahay dakhaltu waxaan soo galay dakhaltu shaam shaam baan imid shaam waa dhulkan hadda loo yaqaano dimishik iyo suuriya iyo dhulkaas falastiin iyo dhulkaas aa shaam la ohan jiray malaa madiina iyo xaggaas u keenid buu shaam yimid markaasaan waxaan imid buu yidhi fa ataytu abadardaa fii beytihi abudardaa markaa xadiidka laftigiisa caddaynayo ninkan safwaan ibni cabdillaahi ibni safwaan kaana taxtahu dardaa waxa uu qabay gabadhii la odhan jiray dardaa dardaana waxaa dhalay saxaabigii jaliilka ahaa abudardaa ayaa dhalay oo kunyana u ahayd abudardaa hooyadeedna umu dardaa baa la odhan jiray marka waxa uu yidhi gurigoodii waa gurigii sodoggii waay iyo sodohdii ayaa nimid buu yidhi gabadhoodii buu qabaa markaasaan u imid buu yidhi markaan u imid oo gurigii imid falam ajid buu yidhi abudardaa kama helin suuquu jiray fa wajadtu waxaan helay umma dardaa sodohdiibuu la kulmay waa la isa salaamay fa qaalat waxay igu tiri marka macalshaahidku waa halkan turiidu alxaja alcaam sanadkama waxaad doonaysaa inaad soo xajidid qultu waxaan ku idhi nacam haa qaalat markaasay waxay tidhi fadcu llaaha lanaa bikhayrin ilaahay khayr nooga soo bari markaad xajka aadid fa ina nabiya sala allahu caleyh wasalam yaquulu nabigu wuxuu odhan jiray gabadhaan waa saxaabiyad waay waa umudardaa waa sodohdi waa saxaabiyad nabigu wuxuu odhan jiray calayhi salaatu wassalaam dacwatu lmar'i almuslim liakhiihi almuslim mustajaaba qofka muslimkaa ducada uu ducaynayo walaalkiis muslima waa mustajaabatun marka waxaa halkaas soo gelayaa ama ha noolaado kan loo ducaynayaa ama ha dhintee ducadii waa soo wada gelaysa markaasuu nabigu wuxuu yidhi cinda ra'sihi malakun muwakkal qofkan ducaynaya waxaa ag taagan oo madaxiisa taagan waxa weeye oo ahaaday malak min almalaa'ika oo ilaahay u xil saaray kullamaa dacaa bikhayrin mar walboo khayr ugu duceeyaba qaala almalaku almuwakkal malagii wuxuu odhanayaa aamiin ilaahayow ka aqbal aamiin ilaahw ka aqbal walaka mithlu markaasuu kii ducaynaya laftigiisii baa malagii u ducaynaya uu leeyahay inta aad ugu ducaysay oo kale adna allaha ku siiyo waa ducaa cajiiba marka marka bacdu salaf waxaa laga wariyey aan dhammayna horta xadiidka waxa uu yidhi marka fakharajtu markay saa ii sheegtay sodohdii oo maamadii saa u sheegtay ayaan fakharajtu ila suuq suuqaan u baxay falaqiitu abadardaa abadardaa baan la kulmay fa akhbaranii wuxuu isna ii sheegay mithla dalik yarwiihi can nabiy sal ly salam isaguna xadiidkii oo kale u ii sheegay oo nebiga uu ka warinayo uu leeyahay dacwada qofka muslimka ah walaalkii u duceeye waa mustajaabe noo soo ducee imaam muslim ayaa saa ku warinaya waxay yidhahdeen marka culummadu qofka ee muslimkaa walaalkii muslima inuu duceeyo ama ha noolaado ama ha dhintee ayaa laga qaadanaya waana ducaa mustajaaba waay waa laga aqbalaya bidahri lghayb liakhiihi lmuslim bidahri lghayb buu ugu ducaynayaa ka maqan yahay oona la joogin buu u ducaynaya waa laga aqbalaya bacdu salaf waxaa la yidhi waxay ahaayeen dhaqankoodu markay rabaan inay iyagu ducaystaan oo ilaahay baryaan waxay u ducayn jireen walaalahooda muslimiinta ah si melagu u yidhaahdo aamiin walaka mithlu oo ducada meliga uu helo ayay saas samayn jireen waa xikma cajiiba taa marka waxaanu ka qaadanaynaa wuxuu leeyahay imaamu nawowi waxaa ku sugan xadiidka fadlu ducaa ducada in loo duceeyo ducaau lmayit ama ducaau lmuslim bidahri lghayb hadduu marka u duceeye buu yidhi jumlatan muslimiintoo dhanna waa la mid hadduu u duceeyo shaksi gaarana waa la mid koox hadduu u duceeyo kulli waa gaaraysa waxaa kaloo iyadana ku sugan oo axaadiita kale fi sunani abi daawuud min xadiidi abi hureyra radi allahu canhu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu oran jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam waxau oran jiray janaasada marka qofka lagu tukanayo waxa weeye fa akhlisuu lahu ducaa istakfiruu liakhiikum waxa weeye fa akhlisuu lahu ducaa ducada u khaalis yeela ducada u khaalis yeela marka idaa sallaytum almayit fa akhlisuu lahu ducaa ducada u khaas yeela oo u duceeya oo ducada u badiya janaasad maxay tahay salaatuljanaasa waa ducaa maydkaa loo ducaynaya waa xadiid xasana imaam abu daawuud baa warinaya sidoo kale abu daawuud wa kayru waxay warinayaan min xadiidi cuthmaan ibni cafaan waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam kaana idaa faraqa min almayit dafn almayit oo waxaa loo deliishanayaa bacda dafn in loo ducayn karo waxa uu yidhi waqafa wuxuu odhan jiray markaa intuu istaago istakfiruu liakhiikum dembi dhaaf u weydiiya ilaahay wasaluu lahu tathbiit in ilaahay sugo u weydiiya aayaddii qur-aanka yuthabit allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya fi alaakhira in su-aalaha la weydiinayo ilaahay ku sugo u weydiiya allah fa inahu alaana yus'al haddaa la weydiinaya malaa'igtii baa u imaanaysa su-aalihii baa ku bilaabanaya waa xadiis saxiixa abu daawuud iyaa warinaya taa marka waa waadix oo janaasada oo dhanba duca ayay ahayd qofka muslimkaa loo ducaynayo sidoo kale waxaa loo deliishadaa ducada ku soo aroortay cinda ziyaarati alqubuur imaamu muslim baa warinaya fii saxiixi min xadiidi sulaymaan ibni burayda can abiihi ayuu ka warinaya waxa uu yidhi burayda waa sulaymaan aabihiis oo saxaabiyahe waxa uu yidhi kaana rasuululahi sala allahu calay wasalam yucallimuhum saxaabada wuu bari jiray idaa kharajuu ila almaqaabir hadday qabuuraha aadaan an yaquuluu inay dhahaan oo waxa ugu duceeyaan assalaamu calaykum ahla addiyaari min almu'miniina waalmuslimiin wa innaa in shaa allahu lalaaxiquun riwaayadaha qaar wa innaa in shaa allahu bikum lalaaxiquun ayay ahayd nas'alu llaah lana walakum alcaafiya ilaahay waxaan idiin weydiinaynaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa naftayada iyo idinkaba alcaafiya caafiyadu waxay yidhahdaan culummadu waa qofku inuu cadaab ka laga nabadgeliyo jannana uu tago macnaha wax alla wixii uu dhibsanayo inuu ilaahay ka nabadgeliyo ayaa loo weydiinaya xadiidkana waa waadix oo cinda ziyaarati alqubuur ayay ahayd xadiidka caaisha sidoo kale markay tii rasuulka ilaahi maxaan dhahaa markaan qabuuraha tago ducadaasoo kaleu baray waa axaadiid macruufa oo waadixa cinda ziyaarati alqubuur intaa marka sunnaha waxaa sii caddaynaya ficilkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ficlu saxaaba nebigu baqiic buu tegi jiray uxud buu tegi jiray waa u ducayn jiray saxaabada ridwaanullaahi calayhim waa u ducayn jireen qabuuraha markay soo maraan ilaahay bay u baryi jireen laakiin qur-aan laguma akhrin jirin sida inoo imaan doonta ee waa loo ducayn jiray oo qur-aan in lagu akhriyo dib baynu uga hadli doonaa kama sugna nebiga adkaar iyo duca ayaa ka sugan amaa ijmaaca waxaa soo naqliyey ibnulqayim aljawsi fi kitaabi ruux waxa uu leeyahay waxa weeye ducada loo ducaynayo ducaau lmayit ay salaatu ljanaasa waxa weeye waxay ku tusaysaa biijmaaci lmuslimiina annahu yantaficu lmayit meydkii inuu ku intifaacayo kitaabu ruux buu ku soo naqlinaya sidoo kale imaamu nawowi raximah llahu tacaala fi kitaabi aladkaar ayuu ku keenayaa baabka markuu ka hadlayo maa yantaficu lmayit min camali kayri macnaha qof kale wuxuu sameeyey markaasuu ducada ku keenaya wuxuu leeya wa ajmaca alculamaa calaa ana almayita yantaficu biducaai lmuslimi lahu maujeeda waa ijmaac buu kusoo raraya idan marka khulaasat lqowl masaladan qodobkan afraad oo ah waxa weeye madlab raabic waxa weeye qofka muslimkaa ducada loo duceeyo way anfacaysaa hadduu dhintay iyo hadduu nool yahayba waa anfacaysaa oo waxa ilaahay in loo baryo waa wax wanaagsan wey weliba waxaa ugu fiican bidahri lghayb adoon cidiba kuu dirsan oon qofkii kula joogin inaad ilaahay khayr uga baridid qofkaa u ducaysid taasaa aad iyo aad u wanaagsan marka insha allah halkaas ayaynu ka qaadanaynaa in dadka muslimiinta loo duceeyo walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin